guddigii loo xil saaray kiiska cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ah sarkaal ka tirsan jabhadda hubaysan ee o n l f oo bishii agoosta ay dowladda soomaaliya u gacan gelisay dowladda etoobiya ayaa lagu wadaa in maanta uu warbixintooda u gudbiyo guddoonka golaha shacabka soomaaliya guddigan oo la magacaabo siddeed iyo tobankii sebteembar ayaa ka kooban shan iyo toban xildhibaan oo dhammaantoodba ka tirsan golaha shacabka soomaaliya waxaana guddoonka uu xil saaray inay baaritaan ku sameeyaan kiiska iyo qaraarkii xukuumaddu ka qaadatay bishii sebteembar iyagoona la kulmay dhinacyo kala duwan warbixinta guddigan ayaa lagu wadaa in maanta oo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka oktoobar ay u gudbiyaan xafiiska guddoonka golaha shacabka soomaaliya waxaana la filayaa in warbixintan la hor keeno xildhibaanada golaha shacabka kulamadooda ugu horreeya si ay go'aan uga gaaraan ugu dambayntiina ay cod ugu qaadaan kulammada guddiganu uu yeelanayay muddooyinkii uu baaritaanka waday ayaa ahaa kuwo aan waxba lagala socon islamarkaana aan saxaafaddu ka warhaynin guddoonka golaha shacabka ayaa horay uga dalbaday guddigan in kama dambays tobanka bisha oktoobar oo maanta ku beegan warbixin dhammaystiran u gudbiyo xafiiska guddoonka golaha shacabka soomaaliya